Munaasabad xarigga looga jarayay fasallo cusub oo lagu soo kordhiyey dugsiga Agoonta Taakulo ee magaalada Cawdwaaq ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk Soomaaliya, maamulka degmada Cawdwaaq, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda xarig jarka. Dhismaha fasalladan cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga Agoonta ee Taakulo waxaa iska kaashaday hay'adda Zamzam Foundation, Bangiga Islaamka iyo hay'adda Boqor Cabdallah. Xarig jarka kadib waxaa warbaahinta la hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda iyo maamulka gacanta ku haya xarunta, iyaga oo u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha fasallada cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga Agoonta ee Taakulo ee degmada Cawdwaaq.
runtii waa ku faraxsannahay waana uga mahad celinaynaa hay-adihii iska kaashaday mashruucan inay ka fuliyaan xarunta taakulo ee agoonta sida hay-adda samsom foundation islamic banki iyo hay-adda kinka cabdalla inay fasalladan haddeer ayagoo kuwaan lagu daray aysan ku filnaan doonin hadduu alla idmo markii loo eego ardada joogta tirsigeeda halkan oon dhiganaysa hadduu alla idmo sana dugsiyeedka soo socda runtii wax weyn bay ku soo kordhiyeen sidaa u nahana dee taakulo waxay u adeegtaa agoonta iyo dadka danyarta ah laakiin baahida halkan taalla way fara badan tahay marka sanad dee maxaa la lama gaaro laakiin waxaan ammaanaynaa reer taakulo dalido meesha joogaan waxaan leenahay in naxariistana ha lagu fiirsho dadkii taakulan jiray qurba joogta ahaana waxaan leenahay walaalayaal waa kasii liidaa maanta maalintii waayo maantay kasii baahi badan tahay maalinkaad dhisteen ilaahay adinkana ajir iyo abaal aan la koobi karin allah inaga siiyo haddana baahidii way taagan tahay oo mar kasta waxa weye one day waxaa lagu bilaabay one day one dollar baa lagu bilaabay meeshaan heerkaasayna maraysaa arrintaasoo iska kaashadeen hay-adaha zam foundation iyo bangiga islaamka iyo hay-adda boqor cabdalla oo soo dhiibtay fankan waxaan u mahad celinaynaa cid kaste oo shaqadan qayb ka qaadatay intii horay bayskan u shaqaynaysay inta hadda joogto oo maamulka halkan jooga ah iyo inta kor ka soo taakulaynaysayna weli maxaa la yidhaha baahidii way jirtaa waana mahadsantihiin halkiina ka sii wada ajir iyo xasanaad allaha in ka siiyo
iskuulkan laisugu yimid agoommada dadkii soo abaabulay ama dadkii dhisay ama dadkii ka shaqeeyey iskuulkan agoonta in ay ku caawiyaan horta ilaahay ajari xasanaad ha ka siiyo aad bayna u mahadsan yihiin hadday qurbo joogto tahay iyo hadday qaran joogto tahay waxaana rajaynayaa inta kaloo naga dhiman oo qaybta gabdhaha ah ayadana inaan insha allah soo dhammaystirno iyo waxyaalaha kaloon isleeyahay waa u baahan yihiin oo ah dadka i daawanaya oo qurbo joogta ah inay soo caawiyaan marka ay noqoto arrinta gacanta farsamada ama kumbiyuutarada inay u baahan yihiin carruurtan